asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaana wanaagsan saaxiibadana dhegaysanayo halkani waradii cadaado waxaad ku soo dhowaataan kuna soo durugdaan barnaamijka xiisaha i kalgacalka laha ee galab walba xiliyadanoo kale markay saacaddu soo gaabto halkanaad kala soo jirteen waa barnaamijkii galab wanaagsan xubintiisa codkaaga tijaabi waa galab isniin ah taariikhdana ku beegan tahay lixda bisha toddobaad luulyo sanadka laba kun iyo labaatan barnaamijka saacadda hawada ku jiro stuudiyaha koowaad waxaa idinkaga saa daadahinaya anigoo ah mee ashraaf karaama barnaamijka saaxiibadana dhagaysanayo uu sida cadadeedba waxaan ku daafuro jirnay mid ka mid ah kaalmaha suugaanta waxaana idiin soo qabanayaa maanta heys ay si wada jira ugu loqaynayaan cabdiqaalid iyo farxii fiiska heestii maan qabooji nala dhegaysta ayaa idiin leenahay saaxiibayaal dib ayaan iskugu soo laaban doonaa
shabiika gacalkiyo jacaylkada igumaaxanayso markii aan ku weega damahaad u sheega kagacalkiyo jacaylkada igumaaxanayso markii aan ku weega damahaad u sheega midabkana qurxun dumar muuqaalka gudkee midabkana qurxun dumar muuqaalka gudkee waxaad tahay mulaaxiyo musbax nuurifayo miciina aragtida midabkana qurxun dumar muuqaalka gudkee midabkana qurxun dumar waxaad tahay mulaaxiyo musbax nuurifayo miciina aragtida waad tahay xariiriyo maamuusuga salaate waad tahay xariiriyo maamuusu dhalaate muraayadii qalbigaadiyo man qaboojisaa tahay waa tahay xariiriyo maamuusu dhalaate mar waa tahay xariiriyo maamuusu dhalaate muraayadii qalbigaadiyo man qaboojisaa tahay
xisaydiyo kuman ku raaco murala iyo waxaa tahay weydiiye mula ii hibeyo geesimii gambaato maanaraga dunyaata geesimii gambaato maanaraga dunyaata idankugu maseeyo oonkugu mateelun nagamantaa kulaasimo geesimii gambaato maanaraga dunyaata geesimii gambaato maanaraga dunyaata idankugu maseeyoon ookulaha masealoon nagamanta kulasimo من قبوت يا تغير أنا مقالك داقاهيو عقلي قبلك مهرانو أنا مقالك داقاهيو عقلي قبلك مهرانو مرايتي هلا قلبي جيقو
maan maan maan maan maan qaboojiyaa tahay waa tahay walle waxbaa ka dhacay asxaabtana dhegaysatay meel walba aad joogtaan si kastona maqlaysaan habada waxaa idinka leenahay galabnimo suuban casri wanaagsan ayaana habada idinka leenahay barnaamijkana waa barnaamijkii galab wanaagsan xubintiisa codka ka tijaabi maanta oo kale haddee dhegaystayaasha codadkooda ayay hadda meeshaani ku tijaabiyaan dhegaystayaal badan ayaa hadda waxay yidhahdeen karaamo hadde anaga inaan fanaaniin noqno ayaa rabnaa kuwa badan yacni si gaara ila soo wadaagay fariimo ayaa jiro hadda yidhi karaamo hadda fanaan ayaa rabnaa inaan noqno hadda sidee inugu suuragelaysaa kaasaar galab walba hadde isniina ridi cadaado een intaad daaratid dhegeyso adiga ayaa ka bogan doona ama qadka taleefinka inaad soo geshid keliya ayay kaaga xiran tahay inaad fanaan noqoto waa tahay galab wanaagsan ayaana habad idinka leenahay soomalaay meel walba aad joogtaan si kastoona maqlaysaan barnaamijka waa galab wanaagsan xubintiisa codka ka tijaabi maanta oo kale ayaad ka dhegaysataan radio cadaado sideed sideed dhibic shan megaartis cadaadii deegaanada ku dhadhow sideetan sideed dhibic shan megaartis ah halka dadka ku nool magaalada dhuusamareeb iyo nawaaxiga ladana toos nagala socdaan muujada dhiribkeedu yahay siddeetan iyo sideed dhibic eber megaartisa halka dadyowga adduunkana toos nagala socdaan aalada tamiinta tooska live streamka oo ah w w dot radio cadaada dot com saaxiibadana dhegaysanaya barnaamijka ayaan gudagalaynaa dhegaystayaasha alaba waxay nagala qayb qaataan haba waxay noogu soo talagalaan dhegaystayaal waxaa jira haddee codadkooda jecel inay halkani ka tijaabiyaan marka een, fursad ayaan usii doonaa radio cadaado ayaa fursad usii doono inay haddee codkooda halkan ay ku tijaabiyaan radio cadaado mar walba u taagan qancinta dadweynaha dha- gaar ahaan dhalinyaradeenna soomaaliyeed meel walba aad joogtaan in si kastoo maqalka warbaahinta radio cadaado idiin soo gaaray waxaana habad idinka leenahay garab coddoon salaam boqortooyo ayaana habad idiin soo marinaynaa waxaa sugtaanba waaqadadka taleefanada aad nagala qayb qaadan kartaan saaxiibadana dhagaysanayo farsamada ayaa dib ugu laabanaynaa goreebo ayaan idiin soo gudbi doonaa tahay xariiriyo maamuusu dhalaate muraayadii qalbigaagiyo maalman maalman manqaboojisaa tahay
galab wanaagsan casri wanaagsan ayaan aqabad idinka leenahay saaxiibayaal waxaa si toosa inoga soo wici kartaa lambarka friisu yahay saddex lixdan konton iyo laba labaatan iyo toddobo ayaa si toosa noga soo wici kartaan saaxiibadana dhegaysanayo mar kale haddaa idinku celino wicitaanka tooska oo fura shan fura saddex weeyaan igara liqda lixdan konton iyo labo labaatan iyo toddoba ayaa si toos ah inaga soo wici kartaan markale haddaa idinka odhino saaxiibayaal waxaa si toosa naga soo wici kartaan lambarka furiisu yahay saddex lixdan konton iyo labo labaatan iyo toddoba ayaa si toos ah naga soo wici kartaan saaxiibadana dhegaysanayo markale ay idinku celinaa wicitaanka tooska afaro saddex lixdan konton iyo labo labaatan iyo toddoba ayaa si toosa naga soo wici kartaan idinkoo haddee nagala qayb qaadan karaa een heese waxaad inoogu soo talagasheen dhegaystayaal badan ayaa jecel inay barnaamij ka qayb qaataan wixii tala iyo tusaarana fariimo ayaa si qarsoodi ay inoogu soo diri doontaan dhegaystayaal lam- isla lamarkaasi ayaad inoogu soo diri doontaan hadduu allah weyn ogolaadana annagana halkaana ayaan ka akhrin doonaa inta ugu muhiimsan marka dhegaystayaal badan ayaa jira dhegaystayaal badan ayaa jira mar walba yacni na dhiirigeliya mar walbana een wixii hadda tala iyo tusaalaha halkan inala wadaago marka dhegaystayaashaasina runtii een mahad ballaaran ayaanu jeedinaynaa dhegaystaha u horeeyo galabta qad ku jira ayaan soo dhawaynayaa halo assalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله walaalo soo dhawow magacaaga iyo halka aad inagala soo xiriirinayso
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waa tahay sood raxma soo dhowow xoogaa waxaad modaa inaad goob buuq ay joogto haddaad ka fogaa karto soo dhow waan kusoo dhawaynaynaa galab wanaagsan aabada ayaan kaa leenahay dhegaystayaal badan ayaa ku dhegaysanaya hadday ay leeyihiin haddee een, ah, sood raxma baa qadka soo gashay bal maanta maxay inoo wadaa bar soo dhowow
وما كنت وحد السلام عليكم السلام أنا ليش أديك سؤال بالغلط waa tahay heesta ayaa inagu luqaynaysaa
أبيض waa tahay heesta adiga miyaa yacni sameeyey oo adiga miyay kaasoo burqatay ereyada ama een, fanaaniin kale ayaa hore u qaado anigana waan yacni adiga ayaa noo qaaday galabta
ما فنانك كلا يا ورا قاضي أنت كان مجي أجرين غلط waa tahay inala wadaag aniga dhegaystayaashaba
وأنا يبغى نفسي رماك يا جيل مرياك كربلا نراها نفسي رماك يا جيل مرياك كربلا نراها أمرار تجوز كراحة وسلوى أنا سمي روحي كتيني ஐவராஜன் ஐவராஜன் ஐவராஜன் ரேவ்லோ ரேவன் குரேவ்லோ ரேவ்தாக சீவாயோ இந்த பேச்சுக்கத்தை செய்யலாம் அக்கறாமாவே இருக்கிறாங்க waa tahay maasha allah alfa mabruuk ayaan anaga laku leenahay sida quruxda badan oo wanaagsanaad barnaamijka inoo la qayb qaadatayn waan kaa madanlaynaa sood raxma galab cudoon casriye wanaagsan salaam boqortooyo ayaana habada ku soo marinaynaa nabad ku casriye ayaan ku leenahay aniyo dhegaystayaasha ku dhegaysanaya galab wanaagsan ayaana habada idinka leenahay saaxiib yaalmalba joogtaan ee si kastoona maqlaysaan barnaamijka dhegaysanaysin ama dhegeynu kusoo dhacaya waa galab wanaagsan xubintiisa codka ka tijaabiye dhegaysta ayaa qad ku jira jecel inuu barnaamij ka qayb qaato haddaan soo dhaweeyo halo assalaamu calaykum
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته قلب ونفسي قلب قرح بدلنا ورا مسكين كرامة عزيزة يدك يا شباب
waa tahay galab la mid ah oo ka qurux badan ayaana habada ku soo marinaynaa walaal soo dhawow magacaaga iyo halkaad halow halow inaga soo leedahay
mahadsanid karaama magacaygu waa maariya xaafaduna waa bakiin
waa tahay maria soo dhawow een, abwaanada isbuuca horena inaad tahay ayaan rajeynaya markaa ku soo dhaweynaynaa galab suuban ayaan hawada kaalinahay soo dhawow
waa mahadsan tahay walaalkay karaama marka hore meeshaan waxaan isugu imaad celiyaa dhegeystayaasha ku xiran ama aan ka salaamayaa barnaamijkan een, codkaaga tijaadi Een, barnaamij waxaa waaye xikmad iyo walaahi een, ku dheehan tahay iyo maaragtay wax soo saar Een, waayo oo dad badan oo qalbigooda wax badan een, ka- ka buuxayeen ayaa wax soo bandhiganaya marka maasha allah waa uga mahadcelinayaa kuwa ay kusoo bandhigayaan gabiyo kuwa ay soo bandhiganayaan heeso marka maasha allah waa uga mahadcelina dhegeystayaasha salaan boqortooyo ayaa wada usoo marinaya adigoo dimcad karaamaha lama huraanan waa ugu horeyntii barnaamijka ahna hada si kaliya laaban kugu mahadcelina walaalkeed
waa tahay mari habboon si quruxda badan oo wanaagsan ay noo la wada salaantay waan kaa qadnay mid kala ilaabana hawada ayaan kuusoo mari doonaa anigii dhegaystayaashaba
waa mahadsantihiin waa mahadsantahay walaalkay maxamed aniga ankaleyso oo galab dhaweysa ayaan waxaan soo kabigay dad yar oo gabaya haddana dhibistayaashayda hawadan ku saaxiibnay oo aad looga dhiirigelin fiican ayaan ka helay marka waxay suurtagashaba inaa laydhahaayo hore u soco markii hore wax badan oo maanta ku buuxayay aan oo kelina inaan soo fadhigo walaahi ay ku qasbay intaan inaan soo fadhigo marka aad baan uga mahadcelinayaa sababtana waxaa nii wadaagtay kale oo degaya oo haddana ku saabsan qalad aad ku gashaa jeceshahay si ay raaligeli karta ama qof aad jeceshahay si aad ugu fikiro jacaylkaaga ama erayaa ugu fikiri karto
waa tahay walle waxbaa ka dhacay anagoo dhan waan kaa faa'iidaysan doonaa haddee dada jecel haddee ku gutaa jiro haddee haddee qofkiina haddee ka tego si ay usoo ceshtaan ay leeyihiin marka soo dhawow maria
waa mahadsantahay maxamed sikiisaga sanbaya dhacaysaa dhegaha in yaraa laga hamaayo haddii codkii si fasbiqlibaayaan waa ka raaligelinayaa naqdayku siga sanbaya dhacaysaa dadka aan geystay ka raali ahoo macaanow imaashaha birjacaylkana ma nisfaama weligii marwadaada inaa noqdaa maantaydii ku jirtaa ma hilmaami karo jacaylkan ma ku soo dhawaanaa dadka ma wada goosan lahaa macaantiisa aan dhibinayo si turbaala siisay kiiskaaga markaan arkay farxad baa hareeyey falaqaynta cifqiga qaalo inaan ku siiyaa rahmadii noloshaa tahay markaygaa kuu nigin nolol inaan kula wadaago darash inaan kula jumcaa farxadayda weeyaan marka intaas ayaa kusoo gebagabeynaa maxamed sida wanaagsan waa tahay galab qurux badan ayaan hawada kale nahay maria habboon alfa mabruuk ayaan hawada kale nahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inagala qayb qaadatay waan kaga madcelinaynaa iyo sida quruxda badan aad waqtigaaga inoogu soo wartay garab cudoon ayaana hawada idinka leenahay runtii maria habboon gaadi galabta wax badan hadda aan ka baranin laakiinse hadda eryadii maanu qorno waa igaga baxsatay ereyadii maana qoran runtii aad bay i anfacayeen laakiinse yaala dhinigaa karaaba ma laga tegay runtii aniga weli lagama tegin marka aad baad umahadsan tihiin dhegeysta ayaa qad ku jira haddaan soo dhabeeyo halo assalaamu calaykum
calaykum salaam walaalkeen waxaan karaamaa adiga iyo dhammaan iibtiyaasha ku xiran orbaankareedu caadada dhammaanta waxaa leeyahay gila wanaagsan gila qurux badan waa tahay walaal midaasi mid lacayna ayaana habada ku soo marinaynaa soo dhawow magacaagii halkaad halow halow inaga soo leedahay
waa sawiro aalaad ingiliiska haysata xaafida banaadir waa tahay waan kusoo dhaweynaynaa waa la socotaan filaya hadda barnaamijka waa garab wanaagsan xubintiisa codkeeka tijaabi maanta dhegeystayaal badan ayaa hadda waxay sugayaan dad hadda abwaaniina ama kuwa fanaaniina marka soo dhawow
waan doonaa in badan mahadinto dabcan maanta bra- barnaamijka codka gaabi laakiin ka xumaca in majaabin maayo codkina oo daadhiistayaasha xaafilaha codka lama tijaabin doonaan waa tahay
marka xaabta dhammaan waxaa leeyahay dilo wanaagsan codkiyaasana kuya ahaa laba musi ilaah uu qaaday fariinta eer bilis bilis igili karo waa tahay aad baad umahadsantahay walaal waan ku taxgeli doonaa oon ku ciyaari doonaa waqtiga hadduu inuu saamaxo dalabkaagana waan ku maqashiri doonaa dhegahagana waa ay kusoo dheci doonaan hadduu allaha weyn inuu saamaxo aad baad umahadsantihiin ka qayb qaadashada iyo la socodka barnaamijkeena garab wanaagsan ayaana qabad idinka leenahay saaxiibayaal dhegaystaha qad ku jira haddaan soo dhaweeyo halo assalaamu calaykum
macalaykum salaam walaal soo dhawow magacaaga halkaad inagala soo xiriirinayso
waa riyaaqaaa waa tahay riyaaq soo dhawow garab wanaagsan ayaana hawada ka leenahay saaxiibka koowaad ama labaad barnaamijka ayaa tahay marka waan kusoo dhawaynaynaa galab wanaagsan hawada ayaan ka leenahay bal soo dhawow galabta anigii dhegaystayaasha ku dhagaysanayaa maxaa inoogu soo talagashay
hilibta agtiina ayaa tijaabinayaa walaalo waa tahay maxaa ku tijaabinaysaa muburaanbur ayaad noo wadaa galabta magabaya ayaad ku tijaabinaysaa oo sidii kale ama kale abwaana iska dhadhiga amayaad leedahay ama waxaad wadaa hadihiis oo galabta abwaan baad ama fanaan ayaa tahay
yaa wiilalka dhankaya agta lagu tijaabinaya waa tahay inoo soo daa
intaa dan ka tilaabinaya dhadhin waa tahay riyaaq aad baad u mahadsan tahay alfa mabruug ayaana habada gaalinahay sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaadatayn waan kaa malinaynaa riyaaq gelinso runtii waxay ka mid tahay dhegeystayaasha alaba barnaamijka garab wanaagsan ama barnaamijka barnaamijyada ka baxa radio cadaada ku xiran dhegeystayaal badan mar walbana aan yacni idiin sheego inaan ilaabi karin ayaa jiro Een, marka magacyadooda halkaani kuma soo koobi karno qalbiyadeena iyo laabteena ayay ku dhigan yihiin marka waan salaamayaa dhammaantooda salaan boqortooyo ayaan hawada idiin soo marinaynaa salaanka udgoon miskaga kana carfoon wax walba udgoon badan ayaana hawada idiin soo marsiinaynaa dhegaysta ayaa qad ku jira markaani jecel inuu barnaamij ka qayb qaato hajaajaniskiisa ansiyo halo asalaamu calaykum walaalo soo dhawow magacaaga halka naga soo wacayso een ku adi magacaaga adigoo raadiya saaxiib waa tahay waa la socotaan filaya barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa codkaaga tijaabi maanta anigii dhegaystayaasha maxaa inagu soo talagashay waa tahay inoo soo daa aad iyo aad ayaan waxnahay dhegeystahaasi waxaad moodaa xoogaa inuu codkiisa gogo-ayo marka naga raali noqo ayaan ku leenahay saaxiib cilada ayaa jirtay marka waan rajeyn doonaa inaan hagaajin doono marka hadday dhankani tahay waan rajeynaynaa inaan hagaajin doono marka garab wanaagsan casri wanaagsan ayaana habadeedin ka leenahay farsamada ayaan u jalaacayna dhabtii farxadaan dhammaanayn ya markaad ii dhawaaqdo dhabtii waxaan dareemaa farxadaan waa tahay adiga weeyaan wallahi waxbaa ka dhacay runtii heesaha jaceylka ayay ka mid tahay heesaha ugu sii wanaagsanba waxaana kugu wada loqeynayaa custom iyo aamino kulo aad baad u mahadsantihiin dhegeysta ayaa qad ku jira jecel inuu barnaamijka qayb qaato haddaan soo dhabeeyo halo asalaamu calaykum
axmed karaam waasalaama waa tahay walaal waan ku soo dhaweynaynaa garab wanaagsan ayaan amada kaalinahay soo dhawo magacay halka naga soo hayso
waakee waa maadsantaa sida quruxda badan ee barnaamijka lagu baadihinayso ana kaaga mahadcelinayna waa saga loo joogta xabadadkii waa tahay sagal soo dhawo garab wanaagsan ayaan amada kaalinahay dhegeystayaal badan ayaa hadda ku dhegeysanaya marka soo dhawo dhegeystayaashaasi aniga galabta maxaa inoogu soo talagashay
waxaan kusoo qeybgalay hees waa tahay heestaasi adiga ayaa ku loqeynayaan filayaa bal inoo soo daa aniga dhegeystayaashana
heesta waxaa waaye daadamasoo cabasho aan soo deen aan ku diyaadina cabshay waa tahay inoo soo daa
adduunyadu waa ishiyo caawiya maalmahan badnayn cimrigu waa kooban yahay caalamkuna waa mid qura
waa tahay
inta deeqta kubee walaalkay waa tahay isagana aad baad u mahadsan tahay alfa mabruug ayaan habada kaalinahay sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaadateen waan kaa madaynaynaa garab wanaagsan ayaan habadidii kalinahay qaybihii dhexe ayaan ku sii saqaynaa goordhaweysti dhaxtaalka ayaa fooday nagu soo hayso tarjimiqaanka iyo haddee baaq bilaabay marka waa rajeedanaa inaan idin idin yacni idinkugu dibi doono heesta dhextaalka barnaamijka garab wanaagsan balse hal dhegeysta ayaan ka horumarinayaa dhegeystahan qad ku jira haddaan soo dhaweeyo walaal soo dhawow magacaya halka naga soo wacayso
danaan waa cimraan joogto
waa tahay cimraan biiguduud sidee barnaamijka loo dhegeysanayaa
si wanaagsan walaalkay u fikiraan si wanaagsan aa loogu dhageysanayaa halka waxaa ku salaama dhammaan daadiyaasha raiscadaa ku jiran iyo adigoo naxkaraama waxaan leeyahay galab wanaagsan waa tahay garabnimida ayaan ahbada kaalinahay haye cimraan waxaad moodaa dhegaystayaasha iyo annagaba inaan ku townay aad in badan naga maqneed marka garabta ayaa hadda iskeento hadda garabta hadda waxbaa la soo laabatay ayaan filayaa marka waan kusoo dhawaynaynaa
ha walaalkay laakiin wax weyn ma wado galabta aniga fanaaneynta kuma fiicniya u malaynaya laakiin waxaan tijaaminayaa codkayga galab waa tahay maxaa ku tijaabinaysaa ama hees ma buraanbur ma gabay bal soo dhawow
walaalkay aniga horta fanaanadna ma ihi halayga raali noqdo codkayga duu macnaa ibradaya laakiin waxaan ku tijaabinayaa heesoo hooyo hooy macaan kusaabsan waa tahay inuu soo daa heestii hoy macaanta waan ku dhegaysan doonaa oo dhagaha ayaan ku amaahi doonaa
heesta waxay u dhacaysaa sidatan ooyo jirkaagiiho seeftaaho waxaa codkii waa wataa galabta waa tahay inuu soo daa
waxaa codsanaya heestii yaasiin iyo anso oo heed yaasiin oo aragtidaada abuu jacayl abuurtay hoogadii nafteyda waa tahay aad baad u mahadsan tahay aan kuu taxgeli doonaa aan ku ciyaari doonaa dalabkaaga waqtiga hadduu inoo saamaxo yasiinow aragtidaada ya abowa jacel abuuray saas meel dhihi jiray waa tahay aad baad u mahadsantihiin waxaad la soo gaarnay heestii dhaxtaalka barnaamijka garab wanaagsan dib ayaan iskugu soo laaban doonaa waana heestii badacasaan ku geen lahaa biyo janaan ku siin lahaa waa tahay ha idinkala dhex baxo
biyuu maraano xariduna ballidu taal oo cambay ku dhalatiyo barwaaqa odgaran biyuu maraano xariduna ballidu taal oo cambay ku dhalatiyo barwaaqa odgaran bidhaasteydan waayo bidhaanteedan waayoon badi goob ku waashee beriga ay ku nooshaa mirbuuba igu tiri beriga ay ku nooshaa shimir igu tiri bararkeedo ambaarkadiyo bashalkeedan u boogaya bishan dhexdiida oo meelan boqola soomaal ballan ku qaadi bilasha guuma dhaartiin ido ambaarsadii fashalkeedan u boobiya bishan dhaxdiida oon yelan boqolo soomaan ballan ku qaaday bilash laguma dhaartin buurahan buurahan jeclaysiyo baartimuuqa dheeray baartankeediyo baa lagu weynay ku nooshee buurahan buurahan jeclaysiyo baartimuuqa dheeray baartankeediyo baa lagu weynay ku nooshee boqol ka soo baxayay shan iyo tobnaadey faa'iidaan ku qabo barniye midaan araggahayga teegi way boqol ka soo baxayay shan iyo tobnaadey faa'iidaanan ku qabo barniye midaan araggahayga teegi way botiindeer bureeqo balasheedi fidiso ilay buubto bilowdo ficnadii ka boddaay botiindeer bureeqo balasheedi fidiso ilay buubto bilowdo ficnadii ka boddaay barigahan isbarana wadnaha boob ku yeeshee barigahan isbarana wadnaha boob ku yeeshee beerkii bay damqadayo buqoodu ku basaasee beerkii bay damqadayo buqoodu ku basaasee badacad baan ku geynayaa iyo jannaan ku siinayaa bugayga waan ku saarayaa badbaadood aragtiyo barwaaqon gaarnaan ilaahay kuugu marayaa badacad baan ku geynayaa iyo jannaan ku siinayaa bugayga waan ku saarayaa badbaadood aragtiyo barwaaqon gaarnaan ilaahay kuugu marayaa buurahan buurahan jeclaysiyo baarti muuqa dheeray baartankediyo baalad weynay ku nooshee buurahan buurahan jeclaysiyo baarti muuqa dheeray baartankeediyo baalad weynay ku nooshee boqol ka soo baxayay shan iyo tobnaadey baahidaanan ku qabo barniyey midaan araggahayga tagi way boqol ka soo baxayay shan iyo tobnaadey waaxidaan ku qabo barniyey midaan araggahayga tagi way
waa tahay warle waxbaa ka dhacay aad baad umahadsan tihiin ay meelwalba aad joogtaan heyste kastoona maqlaysaan haddaan usoo laabano heestii dhaxtaalka barnaamijka gadab wanaagsan ayay taasi aheyd waana heestii badacasaan ku geen lahaa waa ka wada bogteen ayaan filayaa hadda codkayga hadde mhm, codka wanaagsan ayaad ka maqsheenba hadda galabta dhegaystayaal badan ama fariin badan aa ujeeda waxay leeyihin hadda garoomow hadda galabta adigana waa lagu sugayaa iyo gambar gaabana lagugu fadhiyaa waa tahay walaalayaalo maxarabtiina aan iri markaasi yidhahdeen codkaagaa tijaabinaysaa ma kaa dhaba haa ay yidhahdeen markaasaa eriya walle walle waxbaan isku dadayaa n dhegayste ayaa qad ku jira waan soo dhawaynaynaa dhegaystahaasi qad ku jira marka dhegaystayaal badan ayaa jecel inay barnaamijka ka qayb qaataan jaaniskooda ayaan siinaynaa meel walba ay joogaan isi kastoona maqlayaanna abada waxaan ka leenahay galab wanaagsan casiri wanaagsan dhegaystaha qad ku jira markaani haddaan soo dhaweeyo halo assalaamu calaykum waalaikumsalaam walaal soo dhawo magaca iyo halkaa naga soo wacayso
dhawa naciimo cali la dhahaa waa xaafadda waa laande haye xaafadda igu ali
laaweyn laaweyn haye galabta lahaween sidee barnaamijka loo heegsanayaa
si fiican waa tahay galabta codkaaga tijaabi ayaa joogtaa waa isniin barnaamijkana waa galab wanaagsan bal soo dhawo galabta aniga dhegaystayaasha maxaa inooga soo talagashay waa tahay inala wadaag
bardidaha jalasay beerkay cashaqa bagayo wadnahayo beerka iga dhalaye adiguna baraariyo barwaqada dhexdiisana anaboofki caashaqa waxanahay basteeyo bargintaan dulaala intada qsako waa tahay aad badan mahadsan tahay alfa mabruug ayaana habada kaaraynahay sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaadatay ya salaam dhegaystayaal badan ayaa hadda codkoodii hadda markii la dhegaysanayo hadda waxa kale aa moodaaba runtii dhegaystayaal badan aan ilaabi karin ayaa jira runtii dhegaystayaal badan riyaaq ay ka mid tahay een, ah, dhegaystayaal badan aana barnaamijkeena ka qayb qaata ayaa jiro mahad ballaaran ayaa ujeedinaynaa galabka haydii wacnaado ayaana habadidii kaleenahay dhammaan bahweynta ku xiriiridii cadaado galabnimo suban ayaana habada kaleenahay dhegaystaha qad ku jira codkiisa haddaan idiin maqashiiyo halo assalaamu calaykum
calaykum salaam waraxmatullah wabarakaatu walaalo soo dhawo magacaya halka naga soo wacayso
walaal shalay waa cumar socdaal oo kaa soo wacayaa gallumo waa tahay cumar socdaal kaabe waan ku soo dhawaynaynaa galab qurux badanna habada ayaan ka leenahay waa la socotaan filaya barnaamijka
aada u wansaxay sar waa la socdaa waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha ku xiran raadiyo cadaado khaasatan barnaamijkan codka raadiyo.
waa tahay Eh, haddaan haddaan gudagalana galabta waxaan inuu wadaa eh, waxaan ku tijaabinayaa hees yar oo anugu aan leeyahay heesta anaa iskale miraheeda laxanka anigaa leh eh, codkan anigaa leh saddexdaba waa tahay annagana dhagaheena ayaan ku amaahin doonaa intaad noo qaadayso marka waan mhm, soo dhow
yaa saradaan heestaan gudagalaystaan ay aan kula hadlayaa qofka bukaaliya meel dheerna iga taalla marka waxay dhahay taagsadatan
waa tahay
santamay walaa santamay walaaley dadku kala socdaal wacan sifahoodu kala duwan sifahoodu kala duwan suuraday wadaagaan sanadkii yimaadana sanadkii yimaadana waan ku celiya halkaa santamay walaaley santamay walaaley dadku kala socdaal duwan sifahoodu kala duwan saantoodu kala dheen suraaday wadaagaan santamay yogtoonow sahal maahan caashaqu seedaajikaymiyo sulaasayda hoosu seesuu ku tarayaa seesuu ku tarayaa sadirkiiku uma suraateeda wacaaniyo suraateeda wacaaniyo samaaku ileeye santaanayasoonow sahankaygu wuxuu yahay adigoon saluubiyo adigoon saluubiyo ilaacii horjeedine sameexin ka taliye santaanayasoonow salaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu aad baad umahadsan tahay kaabe sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaadatay inoo aan kaa mahad celinaynaa dhegaystayaasha runtii waxauu ka mid yahay dhegaystayaasha alaabaan ay labi karin barnaamijkana barnaamijkeenana ka qayb qaataan barnaamijyada kabaxarid iyo cadaado oo mar socdaalka be- galab qurux badan ayaana hawadi ka leenahay runtii saa maqlaysa ma dhegaystayaal waxa uu yidhi dhegaystahaasi heesta anaa iskale mirahana anaa iskale codkana hadde aniga ee iskale ayuu yidhi runtii dhegaystahaas waxaan leenahay alfa mabruuk alfa mabruuk alfa mabruuk Een, dhegeystayaal badan ayaa haddee een, fariimahooda u jeedaya dhegeystayaal badan ayaa hadda galabta bogaadin iyo hadda een, ah, een, mar walbana dhegeystayaal waxaa jiro saa hore idinkugu sheebaa barnaamijka een, intii lagu guda jiro dhegeystayaal waxaa jiro badan een, hadde kuwa inay dhi- dhiirigeliya kuwa hadde sheega meelaha hadde ay wax yani ay ka qaladan yihiin hadduu een, maqalka een, yani hooseeyo oo kale een, ama haddee si kale waxay u jiraan farsamo ay jirto oo kale dhegeystayaal nala soo wadaaga ayaa jiro marka mahad ballaaran ayaa u jeedinayaa dhegeystayaashana ma ilaabi doono Een, marka dhegeystayaal waxau soo yiri assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaan leenahay may ashraf karaama galab qurux badan casri wanaagsan ayaana hawada ka leeyahay walaal sare ayuu leeyahay dhegeystayaasi magacaygana waa muno Een, sidaas ayaan ku salaamaya ayaan leeyahay saaxiibka barnaamijka la-aantiisa aana soco karin karaama Een, walaal aad baad u mahadsan tahay galab qurux badan ayaan hawada ka leenahay dhegeystahaas waxa uu sii yidhi een, dhammaan dhegeystayaasha ku xiriiraya cadeedo ayaan salaamayaa gaar ahaan dhegeystayaasha si qaaska ugu xiran marya haboon waxaa leenahay een, walaashay hore u soco hore u soco ayaan ku leenahay ayaan leeyahay hibadaada sii horumari allah ku dhowro ayaan leeyahay mari haboon Een, ah, waxaan si qaasa usii salaamayaan leeyahay een, mushtaaq een, ayaan leeyahay Een, marka een, dhegeystayaasha fariintiisa intaas ayay ka ekaad dhegeystaan kale waxuu soo yidhi asalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaan leenahay magacaygana waa ayaan leeyahay mhm. Een, magacayga waa salmo ayaan leeyahay een, oo ku sugan een, um, xaafadda karaamo ayaan leeyahay waxa waan ku salaamay ayaan leeyahay maxamed coosti heestii suldaan seeraha riyaarta een, ayaan leeyahay waan u tixgeli doonaa oo ciyaari doonaa waqtiga hadduu inoo saamaxo dhegeystahan qadku jira halo assalaamu calaykum waan ka xunaa dhegeystayaal sida aad maqlaysiinba goob buuq ay joogaa marka qodka kuma sii heli karno dhegeystayaal mar walba waan idiin sheegnaa had soo wicin qodka adigoo goob buuq ah ama goob dabeel ah joogo sababtaa saaxiibo badan ayaa jira intaasi ku xiran ama jecel inay hal mar qadka u saamaxo Een, balse adigoo soo garay misna goob buuqa joogo kuma sii heli karno dhegeystahanka dhexiga haddaan soo dhibiya halo assalaamu calaykum Een, sidoo kale dhegeystahaasi waxaad moodaa asagana inuu goob buuqa joogo qadka kuma siiya karno aad baad umahadsan tihiin sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaadateen ayaan kaga mahad celinaynaa garab qurux badan casri wanaagsan ayaan habadeeda idinka leenahay Een, dhegeystaha ayaa qad ku jira haddaan soo dhabeeyo halo assalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته حلا أذن كرام وكسلام هذه دمان دقيقة شكرا بيبي أحبابي waa tahay walaal midaasi mid lacayna ayaan habada kuu soo marinaynaa magacayaalka naga soo hayso
walaalkay waa mahadsan tahay galada magaciisa xigta nolosha caishood aan kala saxan xaafidka laga jecel waa tahay xidigta nolosha cayshacuud waan kusoo dhawaynaynaa walaal sare waa la socotaan filaya barnaamijka hadde waxaan leeyahay galabta hadde cayshacuud ayaa qadka soo gashay in badan fariimahooda keliya ayaan maqli jirnay hadde galabta codkeeda ayaan maqlaynaa hadde galabta maxay inoo sidaa balsodo
walaalkay waa mahadsan tahay in badan laigama baranaa codka soo galo haddaanse galabta nasiib ayaa uyeysaa codkay ku jeclinayaa inkastoona ku ficlinaysaa
waa tahay marka codka maxaa ku tijaabinaysaa maxiis ma dhaanto ma buraanbur balsodo
walaalkay dhaayeen dhaantu iyo baraamburka halaa fiicnin laakiin dhankeesaa xoogaa iyagana faaid uma fiicni waa xoogaa ku suurtaa oo waa tahay anigoo kale marmar iskaga tuurata
Ah, waa tahay waan ku waan ku dhegeysan doonaa anigay dhegeystayaashaba
alla inayahow dushaada laygu daasay malobo horaan kuugu daalo kuma dayin karaaye dabna waan isloodo inaan kuhuud meeroon dabna waan isloodo inaan kuhuud meeroon ku dibjir agtaade dadnimada aqoonso alla jacaylka alladii nabada aqoonso alla jacaylka alla diiday waa intuu ku
waa tahay walle waxbaa ka dhacay yaa salaam ayaan leenahay dhegaystaasi caisha cuud oo ku sugan xaafadda fiyooro jecel ayay taasi runtii haddii heestaasi runtii wahayd runtii yaa mhm jecela runtii een meelo badanna ay taabanayso marka caisha cuud galabka ha ku wacnaada ayaan habada kalena walaal sare qadka ayaa ka go-ay waan ka xunnahay waan ka xunnahay waan ka xunnahay waan ka raarigelineynaa dhegaystaasi waan rajo doonaa inuu dib u soo laaban doono dhegaystaan xiga halo assalaamu calaykum waa cimraan oo soo laabatay waxaan rabaa qof ugu qaaliya halkan inaa macnaa aan ka codsado inaa awooda kusoo laabto
waa tahay
walaalkay maxay karaama halkan waxaa ka codsanayaa inay walaashay micraaj xasan oo alaban kala soo xiriiri jirta xaafadda banaadir inay hawada kusoo laabato waayahan waa si aada uga shabaa idaacadda musawicin ay arsiinaya
waa tahay ku ali magaca adiga oraali ah
walaalkay waa maxaa karaama waa waa cimraan oo joogta bigdiid oo soo laabatay dabcan walaashay micraan micraaj xasan hadday maqlayso waxaan ka codsanaya inay hawada kusoo laabato waa tahay waa rajaduna ee inay ku dhegaysanayso codsigaagna ay ku tixgeli doonto een aad baad umahadsan tahay sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka noola qayb qaadatay waan kaa madcelinaynaa cimraan een waa rajaduna inay dhegaystahaasi codsigeeda u tixgeli doono runtii dhegaystayaashu waa istawaan hadde anigana een in badan ama fariimo badan aan arkay waayo badan waxa hadda aan maqlayay ama een dad badan ay soo wacayeen waxay leeyihin hadde dhegaystayaashu runtii waa istawaan waa family waa family inta radio cadaado ku xiran yacni family waxaan kala jeeda waa qoys oo kale inta radio cadaado ku xiran runbii runtii saacadda maqlaysaanba dhegeysta waxaa jira ama dhegeystayaal badan waxaa jiro dhegeysta runtii in badan barnaamijka dhalax muuqan jira hadday waayaan oo kale in badan raadiyaa jiro na soo weydiiyo een ama een qof eh, yacni een ah, een dhegeyst ama qof yacni in badan barnaamijka xarajinaa jira hadday waayaan in badan raadiyaa jiro runtii dhegeystayaani hadeertaan cimraan in badan dhegeystayaal badan iyo soo weydiina way jireen ay leeyihiin dhegeystayaasi wal- een halkuu ka baxay halkuu aaday barnaamijyadii kama soo dhex muuqdo marka runtii dhegeystayaasha runtii aad bay u mahadsanyihin runtii sida quruxda badan ay iskula socdaan marka waan uga mahad celinayaa dhammaantooda dhegeystayaal badan waa ay jiraan een ah, dad badan isoo weydiiyey marka runtii aad baad u mahadsantihiin sida aad isku xiriirinaysaan in badan anigana waan idiin soo xiriiri doonaa hadduu allaha weyn oo inoo ogolaado waa tahay fariina ayaa hadda isoo gaartay runtii een saameyn ugu yeelatay marka codsi dhegeysta ayaan usoo gudbi doonaa een heestii haddaanan qaldaneen hees ee, heeso badan ayaa een laba laba dhe- laba dalab ayaan yacni maqlay een amad ayaan saad maqlaysa in lasoo gudbiyay heeste waxay ahayd aan filayaa een yaasiino aragtidaada iyo hees waxay ahayd aan filayaa fariin jecel iskaraashi marka een ah, heestaasi ayaan soo gudbi doonaa heestii een yaasiino aragtidaada een marka waan u tixgeli doonaa codsigooda dhegeystayaashaasi een marka war- markaan waxaan ku laabanaynaa dhankaas iyo heesti een ah, farsa-
buuraan buurahan jeclaysiyo baarti muuqa dheeray barkankadiyo baalad weynay ku nooshee boqolka soo baxayay shan iyo tobnaadee faa'iidaan ku qabo barniye bidhana raggahayga seegi weyn boqolka soo baxayan shan iyo tobnaadeen baaxidaanan ku qabo barniye bidhan araggahayga taagi way
garab cudoon casri wanaagsan ayaan habadidii ka leenahay saaxiibayaal waqtiga ayaa aad iyo aad inoo kulaalaya marka heestii yasiino aragtidaada ayaan usoo gudbi doonaa waana dalab dhegaysta marka naga raadnaq ayaan ka leenahay hadduu een, codsi ay kasoo dahay waan u tixgeli doonaa dhegaystayaasha xigana
ahaatay sideen dhabno allah ma haddaan iska leeye haddii aan aqal galno agtaadaba soo fadhiyo haddii aan aqal galno agtaadaba soo fadhiyo ahaatay sideen dhabno allah ma haddaan iska leeye
garab coddoon casri wanaagsan ayaan habadeeda galaynaa runtii dhegeystayaal badan hadda cambaareen ayay korka iga saareenba Een, marka dhegeystayaal aniga waxaan ahay qof dhexdhexaad ah dhegeystayaashana dhexdhexaad unu ahay marka cidna yani cidna yani dhegeystayaashana waa inoo saman yihiin dhammaan walaalahayga weeyaan marka dhegeystayaal waxaan leenahay nagaraan noqo wixii tamasho aad qabtana waan mhm. waan xarid doonaa marka fariimaha een, ayaa xoogaa fariin iga soo gaartay marka dhegeystahaasi qalad yani ama een, ah, cabasho ayuu watay marka een, dhegeysta waxaan ku leenahay naga raadi noqo Een, ah, marka fariimaha een, ah, heesaha een, ah, codsiga kale ayaan uta- aan, yani aan markaan u gudbi doonaa heestiiskaraaji fariinta ah, runtii dhegeystayaal badan ayaa hadde si kale ii fahmayba marka fari- een, marka mhm, dhegeysta
dabaylaha meel kastiyoogo adduunyada wada maroogo mas-uuliga noqo damiin fariiniga qahad muhiima midaan doonayen calmaday u keeni mudantan jalaa dabaylaha meel kastiyoogo adduunyada wada maroogo mas-uuliga noqo damiin fariiniga qaad muhiima midaan doonayen calmaday u gee mudantan jalaa marxalad iyo xaaladayda u sheeg heerkan marayo malado jiifkii maladoo dhe ma cuno dhuunigii kasoo dhe aduurensaa macaandhe ammaan ku marinayaadhe marxalad iyo xaaladayda u sheeg heerkan marayo
wakhtiga ayaa aad iyo aad inoo ku laalaya aad baad u mahadsantihiin saaxiibadana dhegaysanaya oo sida quruxda badan aad barnaamijka uga qayb qaadanaysa waa idinkaga mahadcelinaynaa fariintani een, fariin ayaan markaani jaaniska sinaya dhegaysta waxa uu soo yidhi een, bogaadin weeyaan fariintaasaan yani aan ku arkay assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaan leenahay magacaygu waa maandeeq ku sugan xaafadda bakin ayaan leeyahay maandeeq aad baad u mahadsantahay walaal qaaliya dhegaystahaas waxa uu ka mid yahay dhegaystayaasha allah barnaamij ku xiran garab wanaagsan aad baad u mahadsan tahay walaal maanta garabka ku wacnaada ayaan abadi ka dhinaxay waan ku salaamay ayaa leeyahay walaalkay karaama garab wanaagsan salaam boqortooyo dhammaan dhegaystayaasha ku xiran radio een warbaahinta radio cadaado ayaa leeyahay gaar ahaan abwaan Cuma- cumar socdaal iyo mariya habaan hambariya hambari ayaa leeyahay walaalahayga guureysta weligeena jir oo jooga goodby aad baad u mahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaadatay waan kaa madcalinaynaa dhegaystaha u dambeeyo barnaamijka kusoo gabagabaynaya ayaan jaaniska siinayaa halo assalaamu calaykum
وعليكم السلام walaal soo dhawow dhegaystihi u dambeeyey ayaad noqotay jaanis ku helay una barnaamijka qayb qaato soo dhawow magacaya halka naga soo hayso
وعليكم السلام وعليكم السلام magacayga xabsaba aadaa haraad masalasa hadhiga waa tahay xabsa soo dhawow haraale sidee barnaamijka ula dhegaysana garabta
aada idin wadaantay dhirtaa lagu haayo waa tahay waa la socotaan filaya barnaamijka galabta maxaa igu soo talagashay aniga dhegaystayaashaba
maanta hees yar ayaan qabanaa orkii ku jirtaagiy waa tahay inoo soo daa
maanta heesta waxaa ku muuqato caliimo gawaad waa tahay inoo soo daa waan ku dhegaysan doonaa
mar baan ahaa ruuxubigo damirkiisuu xiray mar baan ahaa ruuxubigo damirkiisuu xiray mar baan ahaa ahaa ahaa ruux caantiyo dahabilada haragadiisa caagay mar baan ahaa ruuxa nidan xiriirkiibaa gaajaray caqliga mar baan ka egnaa iyagu hidigahay geysay masayda markaan
waa tahay aad baad u mahadsan tahay walaal guud ahaan waxaa jeclahay inaa intaasi kusoo afmiro barnaamijkii barnaamijkee waa hadde waa barnaamijkii garab wanaagsan xubintiisa codkaaga tijaabi oo maanta si wada jir ah ama halkan idinkaga tebinaya anigoo ah maya ashraaf karaama barnaamijkani mid kale ka qurux badan intaa ku kulmi doono dhegaystayaasha aad bay u mahadsan yihiin sida quruxda badan ee barnaamijkan loola qayb qaateen waa uga mahadcelinaynaa dhegaystayaasha qadka u saamix weysay waan ka raaligelineynaa inta hadda soo wacayso waan ka raaligelineynaa inta fariimahooda soo dirtay aan u akrinin waan ka- waan ka raaligelineynaa xumaan maydinkaga tegin wakhtiga ayaa inaga dhacay intaan barnaamijkani mid kale oo ka qurux badan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaasi nabaadiinu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu ismaqal dambo xiise leh allow dalkeena nabad waarta nooga yeelay heestii roosaacati najma nuura
waxba hirtibbaxayo udgoono sida oogta waa beriliftiimo ubaxda hirtibbaxayo udgoono sida oogta waa beriliftiimo moogtaano ila biyale jooga moogtaay darbaaynan oomanahay moogtaano ila biyale jooga moogtaay darbaaynan oomanahay
madodhantan kabdanayay tanaawadeedu ildarraayay madodhantan kabdanayay tanaawadeedu ildarraayay moogtahay inaan ku ambaday adiga moogtahay dartaa inaan ugaarugay moogtahay inaan ku ambaday adiga moogtahay dartaa inaan ugaarugay
kuma abuurni ruuxaan arkaba adi ma moodin
Edey nafsi abbayo adoyuno Edey nafsi abbayo adoyuno Ayrbabino umalaqadin imanka deeqa ilmaynin Ayrbabino umalaqadin imanka deeqa ilmaynin amba kuma ilaawine amo axdidaahayno xidhane amo ayrdhoobino umalaqaadin imaanka deeqa ilmaynin ayrdhoobino umalaqaadin imaanka deeqa ilmaynin amba kuma ilaawine amo axdidahayno xidhane amo
sida ay raggeelo irmaano ilmahaydii weydaanu olaalay sida ay raggeelo irmaano ilmahaydii weydaanu ololay moogtaa sidii igalma qaarayda moogtaa inaan raadsho araggaaga moogtaa sidii igalma qaarayda
aniy naftaydaay bogadiyo araxdii jirkaygaay unugiyo aqoontii naftaydaay ma ogtahay markuu urku ku xasuusto ma ogtahay ilayka keenayo ma ogtahay markuu urku ku xasuusto ma ogtahay ilayka keenayo
urugada jacayl baan la ooyaa ibtanadiga kuu qabo ilmeeyey urugada jacayl baan la ooyaa ibtanadiga kuu qabo ilmeeyey
dhabeynabti abbayo adoy uno dhabeynabti abbayo adoy